magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaa maanta heshiis ku wada seexday dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland heshiiska ayaa imanaya markii labada dhinac ay shir socday saddex maalmood ku yeesheen garowe halkaasi oo uu ku sugan yahay wafdi u horkacaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maamulka puntland ayaa hore xiriirka ugu jaray dowladda dhexe cabashooyin uu qabay awgood xuseen barre aadan ayaa warbixinta heshiiska labada dhinac ay gaareen inooga diyaariyey warbixintanna soo jeedinaya qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah arrimaha dastuurka gaar ahaan doodda ay puntland ka qabtay qodobo uu maamulka puntland ku tilmaamay in wax laga bedelay waxaana ka hor akhriyey qodobada laisku afgartay goobta shirka wasiirka wasaaradda tacliinta sare iyo hiddaha ducaale aadan maxamed qodobka koowaad dastuurka iyo arrimaha federaalka doodda puntland ee qodobada la bedelay waxay dowladda federaalk ee soomaaliya ka garaabaysaa doodda dowladda puntland ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka waxayna labada dhinac isku raaceen in arrintaas ay ka wada hadlaan labada baarlamaan ee federaalka iyo kan puntland xukuumadda federaalkuna wadahadalkaas fududayso dhammaystirka iyo fulinta dastuurka waxaa la isku raacay dhammaystirka iyo dardargelinta dastuurka federaalka iyada oo loo marayo sida isla dastuurku qabo cutubkiisa shan iyo tobnaad qodobada heshiiskan maanta la saxeexay waxaa ka mid ah iyadoo lagu heshiiyey in maamulka loo samayn doono gobollada dhexe lagu koobo galguduud iyo koonfurta mudug islamarkaana waqooyiga mudug uu kasii qayb ahaado puntland dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxay isla qaateen in maamulku maamulka kumeelgaarka ah ee gobollada dhexe ee ay hogaaminayso dowladda federaalka uu ka kooban yahay galguduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug waxay ka tirsan tahay maamulka puntland qodobada heshiiskan maanta la saxeexay ayaa waxaa ka mid ah dhisidda ciidan qaran oo isku dhafan iskuna dheeli tiran waxaa kaloo laysla soo qaaday in la fuliyo heshiisyadii labada dhinac ee ay hore u wada galeen arrintaasi oo loo xilsaaray guddi wada jir ah oo labada dhinac ka socda waxaa kaloo lagu heshiiyey fududaynta heshiisyada horumarineed iyo kuwa caalamiga ah iyadoo lagu dhaqmayo sida ku cad dastuurka sidoo kale guddiyada labada dhinac waxay ku heshiiyeen in si cadaalada loo qaybiyo dhammaan deeqaha magaca soomaaliya lagu soo helo puntland iyo dowladda federaalki waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in hiigsiga sanadka labada kun iyo tobanka maadaama sida ku xusan heshiiskan maanta aan weli arrintaasi higsiga wadatashi buuxa laga samayn waxaa lagu heshiiyey in arrintaasi si wada jir ah looga tashado qorshena looga yeesho heshiiskan waxaa kale uu dhigayaa in hantida ummadda soomaaliyeed ee dibadda ku maqan wixii ka soo noqda in si cadaalada loo qaybsado arrimaha heshiiskan ku xusan ayaa waxaa kale oo ka mid ah isku dheelitirka jagooyinka ay dowladda federaalki magacaabayso sidoo kale hantida la kala haysto ayaa waxaa lagu heshiiyey in loo raaco sidii hore loogu sii heshiiyey bishii marj ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii gaar ahaan xilligii xukuumaddii ra-iisul wasaare saacid heshiiskaasi oo dhigayay in dowladda dhexe ay dedejiso isku celinta hantida la kala haysto si loo helo dib u heshiisiin qodobada kale ee heshiiskan ayaa waxa ay saameynayaan dhinaca waxbarashada iyadoo oo loo aqoonsanayo shahaadada dugsiyada sare ee puntland ugu dambayntii waxaa la isla meel dhigay in qodobada ay puntland soo bandhigtay ee aan ku xusnayn heshiiskan in laga sii wada hadlo islamarkaana xidhiirkii iyo wada shaqayntii labada dhinac si wanaagsan loo sii amba qaado ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ayaa ugu dambayntii saxeexay heshiiska labada dhinac kuna tilmaamay soo afjaridda madmadowgii u dhexeeyey labada dhinac muddooyinkii dambe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid lagu daydo oo tusaale u noqon kara gobolada kale wuxuu daaweynayaa wixii u dhexeeyey federaalka iyo dowladda puntland laakiin wuxuu aasaaska u dhigayaa sidaan oo kale gobolladoo dhan inay u xalliyaan mashaakilaadka oo wadahadal lagu xalliyo oo waxay noqonaysaa runtii bractice aynu u gudbinno meelaha kale madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa madasha heshiiskan lagu saxeexay maanta ka sheegay in heshiiskan si dhib yar oo ku iman balse meelo kala duwan wax laga eegay aadna looga dooday si wax la iskula meel dhigo dabcan waxaa laga wada hadlayaa wax dhib badan weeye meelo kala duwan baa laga eegayaa iyadoo ujeeddada u dambaysaa ay tahay in la wanaagsanaado oo soomaaliya horu marto mar walba moogtahay meelo kala duwan baa wax laga eegaya taariikhda anagii cabdiweli dad saaxiibbaahay oo jaamacad wada dhigan jirayoo afartan sana isaqaanay laakiin waxaa odhan jiray geel alaa ku doodno gacaladana geed inoo saar waxa weeye war cabdi weli waa saaxiib baan nahay waa sax weeye laakiin dad midda hadda taalla bal aanu wax badan iska dhiraahno taasaana gaarsiisay marka ilaa xalay afarta iyo shanta inaannu wada hadlayno oo koomada xaggee la geliya xaggee laga saara aanu islahayn laakiin mar walba runtii waxaan ku haynay diradda waxay ahayd midda in ka wada dhaxaysa oo muhiimkaa oo ah inaan hore u soconno kana gudubno wax kastoo hadda jira heshiiskan maanta lagu saxeexay garowe ayaa waxaa goobjoogka ahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey soomaaliya u qaabilsan nicholas key safiirka midowda yurub iyo weliba safiirka igad maxamed cabdi afey iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay soona jeedinaya heshiiska puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ku sexdeen magaalada garowe halkaad nagala socotaan waa voice family